bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhduna ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxa amniga guddiga maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeebur lagu wado horaanta bisha soo aadan inuu ka furmo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in uu hakad ku yimid ama uu dibudhac ku yimiday furitaanka shirkaas oo lagu waday in maalinta beri ah oo taariikhda ay ku astaysan tahay kowda bisha uu ka furmay magaalada cadaado waxa uu tilmaamay in farsamo awgeed uu dib u dhacay balse ay rajaynayaan horraanta bisha inuu furmo shirkaasi asigoona tilmaamay in dhowaan ay gaareen magaalada xubno ka socda ciidanka amisom kuwaasoo qayb ka ah ilaalinta amniga inta uu shirka ka soconaya halkaas iyadoona lagu wado shirka inay ka qayb galaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
sida la socotaanba waa tii ahayd inuu shirkaasi madaxweynuhu cilaameeyey inuu furmo kowda maarso marka shirku waa sidiisii balse waxaa jira howlo farsmoowdeen maalin dhow inay yimaadeen ciidamada amisom lala socotaan kadib markay yimaadeen waxaan ku mashquulsannahay meelihii ay degayeen lojistic ahaan ayaa waxaan malaynayaa maalmo aan saa u sii badnayn inuu dib u dhacayo laakiin shirku wuu furmaya horaanta bisha insha allah sanarteena madaxa amniga ee guddiga maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya cowka ayaa intaa ku daray in ay dhankooda waxyaabo badan ugu tala galeen shirkaasi sidoo kalena ay ka baaraan degeen habka uu u soconayo marka uu ku dhawaaqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya in shirkaasi uu furan yahay kaasoona maamul loogu samaynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya arrintan ayaa imaanaysa xilli sidoo kale qaybo ka mida gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan gobolka galgaduud ay ka dhacayaan dagaallo u dhexeeya ciidamo taabacsan culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kalena ay jiraan dagaal beeleedyo weli ka taagan qaybo ka mida gudaha gobolkaasi ayadoo welina sidoo kale ay jiraan qulqulatooyin u dhexeeyo qabaa'ilada wadadega deegaanadaasi ee la doonaya in maamulka loogu yegleelo waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka qayba ka mida gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka saaxdheer oo maalintii shalay ahaa xiisad ay ka taagneed waxaa lasoo sheegayaa in labada dhinac uu u dhex maray dagaal aad u xoogan kaasoona waxyeele ay kasoo gaartay labada dhinac dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamayaa inay ku korortay cabsida ku aadan waxyeele kasoo gaarta sii socoshada diriirta u dhexaysa al-shabaab iyo dadka deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan inuu jira khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya al-shabaab iyo dadka deegaanka dagaalka ayaana ah mid salka ku hayo dalabku al-shabaab ay u gudbiyeen dadkaas oo ku aadan inay bixiyaan lacago ay ugu magacdareen sakawaad kuwaasoo ay kaga sii qayb qaadanayaan sii wadista dagaalada ay kula jiraan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dadka deegaanka ayaa iyagoo arrintaasi ka biyadiiday taasoona ku kaliftay qaadashada hubka si ay ula dagaalamaan al-shabaab oo ayaga doonaya inay qasab kaga qaadaan lacaga ay kusii wadaan dagaalada ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya maamulka degmada waajidna waxa uu ka hadlay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi bayqayba ka mida gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmadaasi waxa uuna sheegay in tiro kor u dhaafaysay ilaa iyo labaatameeye ay ku dileen dagaaladii u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda ee ku sugan gobolkaasi bay gaar ahaan nawaaxiga degmada waajid ee gobolkaasi waxa ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka in ay dileen tiro ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay jiraan khasaarooyin loo geystay nawaaxiga degmadaasi saraakiil al-shabaab oo ku sugneed waxaay sidoo kale tilmaameen inay qayb ka aheeday howlgal ay ciidamadu muddooyinkii lasoo dhaafay ka wadeen qayba ka mida gudaha gobolka baay saceelbaar meel la yidhaahdo noo jirta labaatan kilomitr ayaa shalay dagaal ka dhacay ma garat saddex nin oo mid uu yahay amiir soo qabtay adig saddexdaas xalay saacado adig labadii hoogaa meelahaas ayaa markii la wareystay kadib waajibkii lahaa oo laga gutay ayaa la mariyay waajibkooda ha kadib markii la wareystay kuwaas waa la toogtay ma garatay saas wey halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xawaaladaha soomaalida ee dalka maraykanka ayaa lagu wadaa inay dib u bilaabaan howlahooda shaqo xilli markii hore qaar ka mida bangiyada dalka maraykanka ay hakadgeliyeen sii socoshada howlaha shaqo ee xawaaladahaasi ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddaba mas-uuliyiin ka tirsan xawaaladaha ayaa waxa ay sheegeen in haatan dib loo bilaabi doono howlihii shaqo ee xawaaladaha iyadoona dowladda federaalka ee soomaaliya laga doonayo inay hirgeliso sistamka bangiyada iyadoona ayn weli haatan qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan hirgelinta sistamka aan u diyaarsanin inkastoo dowladda ay tahay mid la aqoonsan yahay horta dareenku waa jiraa dowladdu way dareentay maraykanka in dhib jirto waxaana ka filaynaa in xal degdegalay ay noo keenaan oo arrintan ay ku socoto way dareensan yihiin dhibaatada keeni karto howlaadda waxay kaloo runtii shalay shirka ay ka sheegeen inay dhibaatada weyn ka jirto lafa dhinaca soomaaliya oo ah dowladda soomaaliya inaana ilaa hadda wax financial system aanu jirin laakiin runtii waxaan rabnaa si toosa ofishal inaan la xiriiro onaan u samayno xataa aan u tagno inaan arrintan qayb weyn baad ka tihiin waxaan loo baahanya inaa kaalinkana qaadataan oo dowladda soomaliya waxaa looga baahanya banki hadda dowladda waa dowladda la ictiraafsan yahay haska noqota dowlad daciifa oo iska iska macnaha weyka laakiin caalamku wuu ictiraafay systemka soomaaliya central bank waa jira marka in systemkii la bilaabo sidii mataqaan loo habeyn lahaa oo dadku u arki lahayn inuu wadankii system financialka meesha ku dambayso iyo meesha aado oo wixii la raaci karo kumanaan ruux oo soomaali ah ayaa la rumaysan yahay in saameyn ay ku yeelatay xirnaanshaha xawaaladaha soomaalida ee dalkaasi maraykanka iyadoona dhibaato aad u xoogan ay wajahayaan dadka qaar ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo marka hore laga biili jiray dalka dibaddiisa walow ay ugu badan yihiin dadka dad ayagu lacaga looga soo diro dalkaasi maraykanka iyo qaybo kale culamaa udiinka ahlusunna wal jamaaca gaar ahaan garabka dagaalka kula jira dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ah inay iyadu qayb ka tahay sii hurinta colaadda ka taagan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel ee gobolkaasi mid ka mid a mas-uuliyiinta garabka ahlusunna ee dagaalada kula jira ciidamada dowladda ayaa tilmaamay in ahlusunna iyo al-shabaab dhanka dowladda isku mid aysan ka ahayn balse laga necab yahay sida uu tilmaamay caqiida ahaan ahlusunna wal-jamaaca taasoo la doonayo in xididada loogu siibo culimaaodiinka ahlusunna wal-jamaaca sida hadalka u dhigay asigoona dhanka kale ka dhawaajiyey in al-shabaab inta badan lasoo dhoweeyo fikirna lagu darsado sida uu sheegay xamaasadda ay qaar ka mid ah madaxda dowladdeennu u hayso la dagaalanka ahlusunnati waljamaaca uma hayso la dagaalanka al-shabaab limaada nacam wax wada dhashay waa wax wada dhashay madaxda dowladdeenna qaarkood al-shabaab haddii ay u arkaan walaalo madax adkaaday ee wax kala maqli waayey amase fudfudud ee xigmaddii beerdareeyey amaba ka hor dhacay wakhtigeedii iyo xilligii loogu tala galay sidaasoo ay tahana shakhsiga aaminsan caqiidada al-shabaab ee iyaga qoriga ula yimaada waxna la fahmana uu agtooda ka yahay jowhar caqiido ee aan sina loo qiimayn karinin halka ay u arkaan madaxdeenna qaarkood ahlusunnati waljamaaca cadow caqiido ee fac weyn amaba cadow istaraatiiji ah lana gaaray xilligii xoog iyo xaal si muuqata iyo sirdilyaba miciyaha looga bixin lahaa axmed cabdulla afrax oo ah guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadirna waxa uu ka dhawaajiyey in ay mutayso doonaan ciqaab ku aadan wax waliboo ka dhasha ciddii guri ka kirayso dad aan lagu soo wargelinin degmada maamulkeeda waxa uu sidoo kale sheegay in eedda ugu badanna uu qaadi doono dalaalka gurigaasi kireeyey mar maanta uu ku qabtay shir jaraa'id gudaha xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir marka ugu horeyso qodobka la yidhaahdo karaynta guryaha waxaan rabnaa in aan aada iskula fahmno xiliyadii dambe dadku in badanoo ka midana way fahmeen in badanoo ka midana way weli waxaad moodaa inay ku galab socdaan waxaan rabnaa in guryaha la karaynaayo oo dadku ay soo degayaan in lasoo marsiiyo degmada ammaan ahaan looga warhaayo qofka soo degaayo daminna uu helo hadhowtuna mushkilada iyo dhibaatada uu keeno lagula wadaago marka qof walba qof allaal qofkii gurigiisa ka kireeyo dad muxuu ahay lagu ogaado inuu asiyadoon degmada soo marin oo foomkii kireynta laga buuxin ou si muxuu ahay friila iskaga soo dego mas-uuliyadda waxaa qaadayo muxuu ahay dalaalka guriga kireeyey waxaa kaloo qaadayo qofka guriga iska leh waxaa kaloo muxuu ahay dhibaatada qayb ka soo gaaraysa iyadana muxuu ahaa qofka guriga degay hadalka guddoomiyaha degmada ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin lagala kulmayay dad aan la garanaynin oo laga kireeyey qaar ka mida guryaha ku yaala gobolka banaadir iyadoona qaarkood guryaha xilli lagu diyaarinayay walxaha qarxa ay si iskooda ugu qorxeen dadkii diyaarinayay taasoona waxyeelle ay ka soo gaartay dadkii guriga ku dhaqanaa ee lahaa iyo sidoo kale kiraystayaashuba arrintan ayaa ah mid lagu xoojinaya ammaanka caasimadda soomaaliya iyadoona dhowaan go'aano ay soo saartay wasaaradda amniga kuwaasoo ku aadan in layska koontaroolo baabuurta meelaha baakinada la dhigto ka hor inta aan la raacin inta waxyeelle ay ka soo gaari lahayd qof muwaadin ah ama shaqsi ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya baaqan ayayna wasaaradda amniga ugu dirtay si wada jir ah shacabka iyo madaxda dowladda intuba warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu